waxaan ka wada hadalnay ciidamada amisom waxaa layn wada shaqeyn runtii intaan bramiserka ahaa runtii qeyb weynay ka qaateen qorshihii anagu aan iyo howlgaladii aan naga soo horjeednay qolada nabaddiidka ah waxaan ka wada hadalnay nabadgelyada guud iyo sidii guud ahaan musharaxiinta jooga magaalada muqdisho sidii loo sugnaha nabadgelyada marka shirkaasi wuxuu ku koobnaa muddo labaatan iyo shan daqiiqo ah xaqiiqdii hor markii aan dooraas kasoo degay magaala magaala madaxda muqdisho runtii waxaan la kulmay dad aada u fara badan oo soomaaliyeed oo runtii si wanaagsan oo biirun aniga wafdigay usoo dhaweeyey haddee wuxuu ahaa banaanbax banaanbax aada u fara badan waxa ay ku dhamaatay si runtii wanaagsan inteeda badan inkastoo galbihii ay xoogaa dhibaato dhacday oo dhacdaasi yay ahayd cidda ka dambeysay dadkaad rasaasta ku furtay anuma tegin laakiin waxaa igu maqaala ah in meeshaasi arrin foolxun ay ka dhacday oo laba qof oo askarta dowladda dhexeeda ah ay wax isu geysteen laba qofna ay ku dhimatay labadaas qofna ay ahaayeen askartii iyo saddex qof ilaa afar qof oo shacabkiina ay ku dhaawacmeen runtiisay ku bilaabatay garan maayo oo runtii waxa waa anigu waxaan sameeyey press conference baan sameeyey oo aan ugu baaqayo dowladdu inay baaqto kadibna dadkii ka dambeeyey dhibaatadaas dadka shacabka loo geystay in dambigooda lagu qaado oo maxkamadda soo istaajiyo marka waa gartay mas-uuliyiinta dowladda oo hadlayay farmaajo kadib markii shaqaaqada ay dhacday waxay ka digeen in ciidamada qaranka loo adeegsado dana shaksi ama la kiraysto dabcan waxaa jiray ciidamo ilaalinayay dibadbaxaasi lagugu soo dhaweynayay ee sayidka ka dhacay ee rabshadu ay ka dhacday ciidamadaa maxay ahaayeen runtii anigu waxaan ahaa dadkii wax ka dhisay ciidanka oo tayayey oo mushaharadoodii iyo waxay baahnaayeen siiyey xiriirkeenana waa ficnaa ciidanka wixii soo baxayey oo soo banaanbaxayn way kamid ahaayeen oo runtii waxay ii muujiyeen taageero qoto dheer waana ku mahadsan yihiin dadkaasay kamid ahaayeen soo baxay oo banaanbaxa usoo baxay ciidanka qalabka sida marka dadkaasay kamid yihiin taageerayaasha ah waa ku gartay dhinaca kale waxaa socda diyaar garowga doorashada oo aad ka mid tahay dabcan musharaxiinta u taagan muran badan baa ka taagan weli beelaha qaarkood oo xulista xubnaha baarlamaanka ayaa weli muran ka taagan yahay sida guuda ay wax ku socdaan adiga sideed u aragtaa waxaan u arkaa xilligii kumeel gaarka ah inuu gabagabo yahay ay ku eg tahay bisha labaatankeeda tobamberi adiga wax ku dhow waktiguna uu yahay wakti aada iyo aad maxaan ku rahdaa macluunah oo loo baahan yahay in dowladdu ay dhamaystirto hawshii loo igmaday oo ahaa dhamaystirka ama afjaridda xilliga kumeel gaarka ah waa xaqiiq saa sheegtay waxyaabo badan waa ka jiraan laakiin waxaan rajeynayaa haddii wada yiraahdo in khilaafaadkaas lasoo afjaro si hawshii hadday noqoto xulidda baarlamaanka iyo doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ay u dhacdo inta ka horeysa bisha labaatankeeda haddii wada yiraahdo maxamed cabdulaahi farmaajo musharaxiinta qaar baa eedo usoo jeedinayay madaxda dowladda ee iyaguna madaxweynenimada u sharaxan oo saluugsan waxyaabaha ay ka mid yihiin madax banaanida habka ay wax ku socdaan dhexdhexaadnimada warbaahinta qaranka iyo waxyaabo kale adiga aragti ahaan arrimaha xaggeed ka taagan tahay anigu waxaan ka taaganahay waxa socdo waa taariikh dowladda hadda joogta runtii haday doonayaan in la doorto waxaa lagu dooranayaa habka ay u maareeyaan ama u maamulaan doorashadan oo loo baahan yahay inuu dhacdo hab transparency ah feerna ah kuna dhisan cadaalad marka waxaan rajeynayaa dowladdu inay arrintaani u aragto arrin ummadda soomaaliyed kulle ay eegeyso iyo iyo beesha caalamkaba wax alla wixii khaladaada oo dhacana kulleyba anagu haddaan musharaxiin nahay indhaha ka qabsan mayno waana sheegaynaa kuwa ragga musharaxiinta ah oo ka hadlayna iyaga naftoodu waxay ka hadleen waa legitimate weye waa wax jiri kara loo baahan yahayna in ay dowladdu xelis ka saarto sidii electionkaasi uu noqon lahaa election ku dhamaada guul iyo nabadgelyo bacdama ay tahay kii ugu horreeyay taariikhiga ah oo lagu qabtay wadanka dhexdiisa marka runtii waxay usoo jeedaysaa magac weyn iyo taariikh runtii ummadda soomaliya ku xasuusto haddii dowladdu ay ka shaqayso inuu ku dhamaado electionkaas sidaas loogu talagalay waxyaabaha walwalka badan laga muujinayo doorashada soo socota waxay tahay ammaanka magaalada muqdisho nabadgelyada magaalada muqdisho markaad fiiriso xilligii aad ra-iisul wasaaraha ahayd iyo maanta oo aad musharax tahay maxaa isbedel oo kaaga muuqda xaqiiqdii haddii hawshaan waa hawl anagu aan bilaawnay guud ahaan magaalada muqdisho anigu markaan joogay markaan tegay meesha qolada nabaddiidka ah waxay ku wareegsanayeen madaxtooyada xabaddu aada ma soo gaaraysa runtii haddii aan kasoo tegayna runtii ilaa warshadaha iyo xamargale meesha la yidhaahdo iyo bakaaraha qayb kamida iyo african village iyo boondheere oo dhan gacanteed noogu jirtay kadibna markii dowladdan cusub la dhaariyey state bari kabacdi qaar wasiiradii aniga golaheyda wasiirada ku jiray aysan xilka wareejin ay ka baxeen shabaab magaalada muqdisho sideed beri kabacdi markii dowladda la dhaariyey magaalada muqdisho marka waana u hambalinaya ciidanka qalabka sida runtii horumarka nabadgelyada magaalada muqdisho hadda ka muuqata laakiin iyada naftigeeda waxay u baahan tahay in la dhowro nabadgelyadaas